maraykanna anigay guddoonsiiyey waa abaalmarin sanadkiiba mar ay kaaf bixiso qaarada africa kubaddeeda cagta ay bixiso sanadkii dhammaaday laba kun iyo shan iyo tobanka dhammaadkiisa ayaa abaalmarinada waxaa la siiyaa dhinaca ciyaartooyda macalimiinta qeybaha kala duwan ee kubadda cagta marka abaalmarinta sanadkan aniga laisiiy waa mid ay kaaf ii garatay iguna siiyeen magaca soomaaliya aan guddoomiye hadda u ahay islamarkaasna aan ku mutaysanay ama ay nagu siiyeen shaqadii adkeed dalkeen aan ka qabanay oo ah xilligii sagaashan iyo saddexdii ilaa hadda oo soomaaliya kubaddeeda cagta ay si toosa u socotay ayadoo wakti adag lagu jiray marnaba aysi istaageen kubadda cagta dalka gudihiisa waxyaabaha kaloo lagu siiyeen ay kamid tahay xiriirka wanaagsan ee qaaradda africa aan la leenahay wadashaqeynta wanaagsan ee qaaradda aan la leenahay kaqeybgelitaanka cayaaraha caalamiga ah ee africa iyo kuwa fifa intaba oo aysan soomaaliya marna ka baaqan intii ay dhibaatadaas ku jirtay sidoo kale waxyaabahadan lagu siiya waxaa kamid ah in soomaaliya marka la fiiriyo xaaladeeda guud ee dalka iyo kubadda cagta siday u shaqeynayso tahay wax aada iyo aada macnaha u kala fog waxaa kaloo iyadana waxyaabahan ku mutaysana aan kamid ah mashaariic oo inta badan wadamada qaar oo nabad haysta laga fulin waayo in soomaaliya aan ka fulinay waxaa kaloo kamid ah in ugu dambeyntii soomaaliya markii ugu horreysay cayaarheeda kubadda cagta si life ah loo fiirsado ama toosa loo sii daayo oo caalamka oo dhan laga fiirsaday iyadoo cid taageeraysa aysan jirin oo xiriirka soomaalida kubadda cagtu uu isku xilqaamay inuu heerkaas siiyo cayaarihii dalkeena marka qaaradda africana waxay fiirisaa dhinacyo badan dhinacyo badan ee eegtana waa waxay aada u kontaroshaa dhaqdhaqaaq kubadda cagta ee qaaradda ka socda wadamada iyo siday u shaqeynayaan iyo cid walbaba dhinaca ay ku wanaagsan tahay marka abaalmarinta hadda aniga i guddoonsiiyey sanadkan waxqabadkaas xiriirka soomaalida kubadda cagta uu qabtaa lagu helay mana aha wax keligii aan qabtay waa wax uu qabtay xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo xubnihiisa ka diiwaan gashan sidoo kale shaqeynta iyo bahda kubadda cagta dalkao dhan shaqa aan la wada qabtay ayaan abaalmarintaas ku helay marka qaabkaas ayay igu siiyaan in aan markaas noqdo leader of the oo micnaha dhinac kasta markay eegeen ay u qalantay soomaaliya in la guddoonsiiya soomaaliya la guddoonsiiya marka markaad eegto ma jirin cid kale oo kula tartamaysa abaalmarintan ilaan abaalmarinada marka la bixinayo marka qaarkood waxaa laga yaabaa in tartan uu dhaco oo sidaas qofka loogu doorto mise waxay ahayd mid si gaar ah adiga lagugu doortay oo aysan jirin cid kula tartantay sideedba abaalmarinada marka la bixinayo guddigaa jira oo qiimeyna oo uxil saaran dhinaca yartooyda dad baa uxil saaran macalimiinta dad baa uxil saaran dhinaca maamulada maamulka wanaagsan ee shaqeynayana guddiyaa jira u qiimeysan oo micnaha oo qiimeeya oo ka kala imaanaya wadamo kala duwan oo africa ah ayaga ayaa marka markay barbar dhigaan dhowr waxyaabood ayaa qiimeynta sameeya qiimeynta marka ayagaa sameeyey oona u gaartay inay qaabkaas noqoto marka wax ay ka wada shaqeeyeen guddiga oo ka shaqeey waaye oo kala duwanaato maha wax qof iyo laba ay ka shaqeeyaan xiriirka soomaalida kubadda cagta waa tii aad dhawaantan aada ka dhawaajisay abaalmarinta wax lagu guddoonsiin ay qeyb ka ahayd inaad markii ugu horreysay ciyaarihii soomaaliya ka dhacaya si toosa caalamka looga daawado aada fududayseen oad ku guuleysateen hadda horyaalka soomaaliya ayaa socda maxaa kaloo idinka qorshaysan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka oo aad dooneysaan inaad ku horumarisaan kubadda cagta soomaaliya o aad adigu madaxda ka tahay sanadkan qorshaha aan dejinay guddiga fulinta xeersooon kubadda cagta qorshaha ay dejiyeen sanadkan horumarinta sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa kamid horumarinta gobolada dalka oo dhan in kubadda cagta aada looga hormariyo oo tayadeeda kor loo qaado gobolada dalka oo dhan waxaa kamid ah in sare loo qaado qorshaha ay kamid taha sanadkan in aqoonta garsoorka la kordhiyo aqoonta macalimiinta kor loo qaado iyo midda maamulka intaba kaloo qorshaha ku jira in xooga la saaro da-yarta soomaaliyeed ee da-dooda ka bilaabanaysa sagaal jirka iyo wixii ka koreeya in ayagana tababaro u gaara loo qabto oo laguna kobciyo kubadda cagta si mustaqbalka loo helo cayaartooda tayadooda wanaagsan tahay aqoonta kubadda cagtana looga soo bilaabo marka ay sagaal jirka yihiin qorshahaas ayadana dhalinyarada meesha ku jiraan way kamid tahay qorshooyinka degsan sidoo kale waxaa kamid a in dugsiyada iyo jaamacadaha ayagana tartamo u gaara sanadkan xiriirka uu qaban doono